waxaa la xaqiijiyay in magaalada oslo ee caasimada dalka norway uu ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee loo yiqiinay cabdi qaboojiye oo toddobaatadii lasoo dhaafay uu haayay xanuun aada u daran isla markaana isbitaal la jiifay ehlada marxuumka ayaa xaqiijiyey geerida cabdi qaboojiye waxaana toddobaatii ka hor muuqaal uu iska soo duubay qaboojiye ayuu soomaalida kaga dalbanayay inay usoo duceeyaan xanuunka haya awgeedna laga dareemayay allaha u naxariistay cabdi qaboojiye ayaa waxa uu ku dhashay magaalada burco ee caasimada gobolka togdheer isagoo dugsiga dhexe kan sare kusoo kala qaatay magaalooyinka burco iyo muqdisho sida uu hore u sheegay waraysi laga qaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cismaan abukar dube ayaa ka tacsiyeeyey geerida fanaanka caanka ahaa ee cabdi qaboojiye isagoo sheegay inuu ahaa shaqsi qiimo badan iyo cod macaan oo qalbiyada qaboojiya